barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
duur wanaagsan dhegaystayaal idirkiinbaas saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa kowdii barkii duurnimo waa lixda bisha novembar sannadka idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaana la socodsiinayaa xuseen bare aadan iyo jamaal axmed cismaan
qodobadaan idiin haynana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan heerka uu maraya la dagaalanka gudniinka fircooniga ah ee dalka jabuuti alxamdulilah gabdhaheenna iminka qodobkii iyo nuuci fircooniga ah gogoyntii iyo gumaadkii waa laga marka wuxuna waxay ka timaadaa aslub iyo edeb iyo caqli iyo caqiido marka ragga waxaan leeyahay hawsha inaad idinku gashaan ayaaba loo baahan yahay ood walaashaa badbaadisa inantaada badbaadisa
waxaad kaloo dhegaysan doontaan dhallinyarada magaalada boorama oo kaalin wanaagsan ka qaadanaya dhaqaale ururin loo sameynayo dadka ay saameeyeen fatahaadda webiga shabeelle ee gobolka hiiraan heesahaan idiin haynana waxaa ka mid ah
ciyaarihii ayaa sidoo kale dhegaysan doontaan marka horese kusoo dhawaada warka dunida
daranjirihii maraykanka uu qaabilsanaa midowda yurub gordon suntland ayaa sheegay in lacagta taageerada ah ee maraykanku siiyey ukrein oo afar boqol oo milyan oo dollar ah inaanay ukrein hesheen haddii aan la weydiisan inay baadhis ku sameeyaan musharaxa dimuqraadiga ee joe biden iyo wiilkiisa qoraal laga soo saaray fadhi ku horyimid golaha koongareska ayaa lagu sheegay in uu uga digay mid ka mida kalkaaliyayaasha madaxweynaha ukrein inaan lacagtaasi la siin doonin haddii aanay dowladda ukrein si cad u sheegin oo inay baadhayaan joe biden arrintan ayaa ah midda dhalisay in baaris lagu sameeyo madaxweynaha maraykanka donald trump iyadoo la qorsheynayo in xilka laga qaado haddii ay eedeymahaasi loo jeediyey ku caddaadaan
jamhuuri ku ololeeyey inuu taageero weyn u yahay madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ku guuleystay doorashada gudoomiyaha gobolka mississippi halka musharax kale oo taageero weyn ka heli trumpna ay doorashadiisa ilaa iyo hadda ay adag tahay in la xaqiijiyo cidda ku guuleystay tartanka hogaanka gobolka kentucky trump ayaa dibadbaxyo olole lagu taageerayo labada musharax ee tate revis iyo matt beven ku kala qabtay mississippi kentucky waxa uu taageerayaashiisu ugu baaqay inay u codeeyaan labadaasi musharax revis ayaa ku guulaystay tartanka isagoo helay labayo konton boqolkiiba waxaana uu ka adkaaday jim hood oo dimuqraadiya kaasoo helay afartan iyo toddoba boqolkiiba balse iyadoo inta badan dhammaan la tiriyey codadkii gobolka jamhuuriga uu ku xoogan yahay kentucky ayaa musharaxa dimuqraadiga andy bashiir waxauu ku horeeya codod gaaraya boqolkiiba halka belvinna uu helay bashiir ayaa ku dhawaaqay inuu ku guulaystay tartankaasi balse beven ayaa diiday inuu qarto in laga guulaystay tartanka dhinacayo gobolka virginia dimuqraadiyiinta ayaa la wareegay maamulka labada aqal oo sharcidejiyaasha ah taas oo ay ugu dambeysay inay sidaas sameeyeen muddo ka badan labaatan sano
halkaa dhegeystayaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a dalka jabuuti ayaa waxaa lagu tilmaamaa inuu ka mid yahay dalalkii ugu horreeyey ee door weyn ka ciyaaray ololaha lagu ciribtirayo gudniinka fircooniga ee qaaradda afrika wariyaheenna magaalada jabuuti sagal siciid faarax ayaa arrimaha gudniinka fircooniga ka wareysatay gudoomiyaha ururada bulshada rayidka ee jabuuti ismaaciil siciid axmed ugu horreynna waxa uu ka hadlayaa taariikhda la dagaalanka gudniinka fircooniga ah ee lagu sameeyo gabdhaha
dunidu waxay bilowday la dagaalanka gudista nooca fircooniga ah afrika way ka horreysay ilaa afartamiyadii dalka suudan la yidhaahdo yaa ka hadli jiray toddobiyo toddobaatankii ayaa la bilaabay guddi in loo sameeyo geneef ka warranta kana soo ururisa xog dabeedna keenta warbixin howleed halka qiyaas ahaan iyo dhibta uu leeyahay gudista fircooniga iyo ficillo kale oo ka lifaaqan caadooyinka oo la halmaa laakiin isagu hormadu ka ahaa sagaashii waxaa lagu qabtay dalka suudan shir saddex goosooda howlgelinteeda ay lahaayeen jimciyada qormaha ka dhexaysa ururada sistem dinazusin la dhama jimciyada qormaha ka dhexaysa taas oo lagu gartay arrintan inay tahay arrin afrika u taalla markay ka soo gudubto kun sagaal boqol sideed seetankii waxaa la gartay in arrintan ay tahay arrinta caafimaadka dadweynaha oo dhibtan ay leedahay marka guud ahaan markaan ilana waxaa keena arrintan dhaqan ayaa keena haddaan sii qanana diinta islaamka oo la garanayn oo mataqaanaa dadku ay mataqaanaa jaahil ka ahaayeen intii hore inkastoo iminka dee taas ayna taagnayn markii dambena dagaalka igadi saas ayaa loo bilaabay kun sagaal boqol afariyo siddeetankii ayay africa urur aada u muhiim ah oo islahay isbaahisiga africa boqolkiiba sagaashanna gabdha ay yihiin ayaa lagu sameeyey dakaar jabuutina waxay ka ahayd goobjoog waxaa mataqaanaaye laba xubnood oo ururka haweenka qaran qaranka jamhuuriyadda jabuuti iyo xubin dhakhtar ah oo wasaaradda caafimaadka jabuuti ayaa mataqaanaaye ka qayb galay sidiina hawshu waa u socotaa annagoo ka bulshayaraad ahaan waxaan de kala shaqaynaa hay-adaha caalamiga iyo ciddii mataqaanaaye u dhown daloosha amba u faraduuban arrintaa danaynaysa anna koo wacyigelin ballaaran samayna muhiim ah haddii jamhuuriyadda jabuuti oo iminka la yidhahdo fircooni uu ka baaba'ayba waa sunnihii ayaa ku haray sunnahaana mataqaanaaye culummada annagoo la kaashanayna in laga gudbi doono insha allahu tacala gabdho soomaaliyeed oo dhig iyo dhimashaba geedka fircooniga uu geysanayo marka halkan waa la isku xidhan yahay dadkiiba xagaa baxaya waa laisla wala socdaa dad iyo dunyaba waa la isdhex socdaa marka waxaa muhiima in la sameeyo iskaashi muhiim ah degmadoo dhan ah marka somalilan oo kale ururada bulshada reedka ee ka jira ama soomaalida dhinaca koonfurta oo kale ma leedihiin cilaaqaad ama kulamo aad kaga hadashaan sidii loo wada dagaalami lahaa maadaama dadkii ay isku mid yihiin oo isdhex socdaan oo laga yaabo gabadha jabuuti laga kaxeeyo in hargeysa lagu soo gudi karo ama jigjiga la geen karo oo lagu soo gudi karo ayaga wada xiriir mid ka dhexeeya waa su-aal muhiima wada xidhiidha waxaa naga dhexayn jiray marka aan ku wada jirnay guddidan aan ku leeyahay guddidii isbahaysiga africa oo soomaaliya iyo jabuutiba xuban ay ka wada ahayd laakiin wada shaqaynta gaarka ah im ayaan mataqaanaa ku tala jirnaa waqti dhow waxaan samayn doonaa guddi la yidhaahdo saaxiibada jabuuti iyo somaliland saaxiibada jabuuti iyo etoobiya saaxiibada jabuuti iyo soomaaliya kolka waxay dasagtaa dalinaysaa waxaan weliba mataqaanaa guddida u bixin doonaa ilaa duura markaan isku imano howlgalkii balaxduudda ahayd ee dumarka east africa ee mataqaanaa badbaadinta dhallaanka iyo dhalooyaha amba dhashada iyo dhasheed lagu badbaadinayay marka taas ayaan mataqaanaa ka manadhin doonaa biillahu tacaala in mataqaanaaye aan intan xuduudda aan isla leenahay iyo inta east africa mataqaanaaye igaad a laisku yidhahdaba marka shir mar dhowda aan isku imanay oo laga hadlayay mataqaanaaye arrimaha mataqaanaaye teroriska amba mataqanaa xagjirnimada waxaan mataqaanaaye isku aragnay si gaara dadkii af soomaaliya ku hadlayay oo ka yimid etoobiya iyo soomaaliyaba kolka waxaan rajaynaynaa in af soomaaliga iyo afafkaba haday taaf soomaaliga afwaanaka jubuuti haddaan nahay iyo dhaqankeennaba inaan anaku isla markaana diinta xaniifka ee islaamka iyo cilmiga casriga aba adeegsanayna waxaan mataqaanaa danaynaynaa in mataqaanaa wada shaqayn joogto ah east africa africa iyo duniduba arrintaa ay ka yeeshaan si mataqaanaa meel looga keeno waxaa kaloo odhan lahaa maadaama uu hawshu ay ka bilaabmayso guriga kuna dhammaanayso dunida dacaladeeda waxaa arrintaa dhammayn kara amba kaalin buuda ka qaadan kara waa hooyada hooyaduna san ognahay waa hooy hooyna waa hanti hantina waa dhul dhullo waa dal dallo waa duni marka hooye waxaan leenahay d hooye hooye macaan adunbaa hooyadaya adaa hooyooyinkaya adaa duniyahooda adaa cima hooyadiisa marka haddaba hooyadu si hawshaa u gasho waxay u garab iyo gaashaan ay uga baahan tahay waalidkeed walaalkeed weligeeda iyo wiilkeega marka waa in mataqaanaaye dee guntiga dheesha layskaga dhigo isla markaana la garto qiimaynta qaalinimuhooyo marka gabdho qodban oo waxyaalo loo baahnayn amba dhibaatooyin ay ku dhacaan ayaa jira kuwa qodbanayn alxamdulilah gabdhaheena iminka qodobkii iyo noocii farcoonigaha gogoyntii iyo gumaadkii waa laga tegay marka wuxuna waxay ka timaadaa asluub iyo edeb iyo caqli iyo caqiido kuma xidhno marka ragga waxaan leeyahay war hawsha kaba waxaa ka kaalay oo mataqana waxa laga gudbay hawsha inaad idinku gashaan ayaaba loo baahan yahay ood walaashaa badbaadisid inantaada badbaadisid waxaanan jecelahay oon filayaa ragguna inay kaalintooda ka qaadan doonaan
aad ayuu mahadsanyainkaasi waxau ahaa ismaaciil saciid axmed oo ah guddoomiyaha ururada bulshada rayidka ee jabuuti oo u warramayay wariyaha v o eda sagal saciid faarax haatanna aynu ku wadansanno codka fanaanka khadar keyo
It is.
fanaanka khadar keyo halkaas ayna kaga gudubna heestaasi xuseen yuusuf tarabi ayaa hore ugu luuqeyn jiray halkaad ka dhegeysanayseennna waa v o a markana aynu gudagalno qeybaha kale ee barnaamijka dhallinyarada maanta aan idinkugu hayno dhallinyarada ku dhaqan magaalooyinka waaweyn ee qaari somalilan ayaa dardargelinaya dadaalo ay dhaqaalo isaga ururinayaan si ay ugu dhiirigeliyaan ama ay ugu diraan dadka reer beledweyne oo fatahaada webiga shabeelle dhowaantan saameyn weyn ku yeelatay warbixin arrintan ku saabsan waxaa soo diray wariyaha v o a haashim sheekh cumar good magacaygu hijmaalo jirda sheekh nuur kana mida dhallinyarada magaalada buurama ee ka shaqaynaysa barnaamijka gurmud walaal ee loogu gargaarayo ama magaalada buurama ay kaga qayb qaadanayso fatahaadaha ku dhacay magaalada beledweyn iyo hareeraheeda barnaamijkan waxaan bilownay weygan dhexdiisa waana sidaan hore usoo sheegay barnaamijkan ku caawinayna dadka walaalaha ayaa wixii karaabka eegaan awoodno waxaa ka qayb qaadanaya dadweynaha magaalada buurama oo iskugu jira ardayda jaamacadaha ururada bulshada jimciyadaha magaalada ka jira ee ka shaqeeya arrimaha mucaawanooyinka shakhsiyaadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada haweenka iyo cid kasta oo waxgarada barnaamijkan saddex qaybood wey qaybta koowaad waa is-abaabul is-abaabulkii waa naga soo dhammaaday hadda waxaan bilaabaynaa wejiga labaad oo ah ururin inaan magaalada buunamo ka ururino qof kasta iyo shirkad kasta iyo shakhsi kasta wixii u awoodo ururinta markaan dhammaynayna inaan geyno barnaamijkaasi wixii aan helno oo aan ugu deeqno barnaamijkan waxau socon doonaa wiigan oo dhan waxaana soo gebagabayn doonaa maalinta jimcaha waxaana uga qayb qaadanaynaa dhammaan sida ay uga qayb qaadanayaan magaalooyinka soomaaliyeed abaabulkiinan aada hawshan ku bilowdeen yaa lahaa abaabulkan hawshan ku bilownay wuxuu ka yimid oo waxaa dareen ka yimid dhallinyarada ku nool gobolka awda abaabulkaasi oo markii uu ka yimid aan ku baahinay dhammaan dhinacyada bulshada si ay koox kasta ama qayb kastoo bulshada ka mid uga qayb qaataan arrintan ay ka soo baxaan dhanka ay xoogaan kaga yiin tusaale ahaan ardayda nagala joogta dhammaan jaamacadaha magaalada ku yaalla oo ilaa shan jaamacadoodii waxay ka soo ururin doonaan oo ay kaga qayb qaadan doonaan dhinaca jaamacadaha dhanka ururada iyo jimciyaduhuna waxay ka soo qayb qaadan doonaan xaafadaha waxaanan doonaynaa inaan dadkan ka keenay xaafadaha kala duwan ee magaalada boorama ardayda jaamacadaha ururada shakhsiyaadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada waxaasoo dhanba waxaan iskugu keennay inaan iskaashano isku qaybinno magaalada guri kasta iyo goob kastana aan soo marna insha alla waxaa halkan iyaguna ku sugan dhallinyar kale oo iyaguna ku jira abaabulkan oo ka qayb qaadanaya gurmadkaasi loo samaynayo dadka ay fatahaaduhu ku saameeyeen magaalada beledweyne sidaad idinkuna uga qayb qaadanaysaan gurmadkaasi bulshada beledweyne bismillahi raxmaan raxiim magacaygu cabdishiid aad baad macsan tahay haashim iyo v o e da way macsan yihiin sidaa walaalkii jimcaale oo hawshana gunta ugu jiraa soo sheegay annagu haddaan nahay dhalinyartii magaalada boolama waxaan kala kaga qayb galanaa inaan wixii hoy hiil iyo hooba waan kaga qayb galanaa waxaan jecelnahay inaan dadka magaaladana baraarujinno magaalada insha allah sidaa walaalkay sheegay waxaan u gali doonaa qayb qayb waxaan rajaynaa toddobaadka aan hawsha ururinayno inay si wanaagsan reer booramana uga soo jawaabi doonaan oo dad wanaagsan oo wanaagana lagu yaqaano khadar maxamed xasan oo isagoo ah guddoomiyaha dhallinyaradan is-abaabushay ee ka qayb qaadanaya gurmadka loo fidinayo dadka fatahaadaha webigu saameeyey ee ku nool magaaladaasi beledweyne
waa sidaa uu sheegay isagu waa dareen bulshada ka yimiday gaar ahaan dhallinyarada siday uga qayb qaadan lahaayeen fatahaadaha sii saameeyey magaalada beledweyne ee dadkeena islaamka ee soomaaliyeed koley tiim marka meel la iskugu imaado qof uunbaa loo doortaa hormuud iyo in hawsha laysku dabarido si aan hawshayada u qorshayno oo aan ugu yeelno si systematic kaliya oo aan hawsha qof waliba hawl lagu ogaado sidaa unbay inamadu aniga igu doorteen inaan gudoomiye hawshani ka noqdo waxaana jecelnahay maadaama wax khayriya aan wadno inay bulshada magaalada boorama ay nagala qayb qaataan wixii kalaamkoogaana ay ku taraan dadka walaalahooda ee dhibaatada weyni saamaysay annaguna waxaan ka mid ahay dad horjoogayaal u ah ama hawshan oo kale ay la soo daristay laba sano ka hor oo ay dabaylihii sagar ay ku dhaceen gobolka awdal waayo aragnimo badan baan dhallinyar ahaan u haysanaa oon howlahan kaga qayb galnay marka annagoo tiina u leh tu islaamnimona gudayna arrimo khayriyana ka shaqaynayna waxaan isku abaabulnay dareen ahaan inaan bulshadaa soomaaliyeed ee wada gurmadaysa iyo dadkaa adduunyada wada gurmadaysa gaal iyo muslima inaan qayb ka noqono hawsha dhallinyar intee leeg ayaad isku abaabusheen oo hawshan iyo fikraddani ay ka timid
wuxuun baan odhanayaa way iska yargaabnaayeen dadku way iska yaraayeen way koobnaayeen ilaa waxay ahaayeen walaalkii jimcaalo oo kale tiimkii waxay ahaayeen ay ka yimaadeen fikirku annagu nala wadaagay annaguna tiiman badan baan soo kaxayrnay soddon qof baan nahay iminka inta dhallinyar ahaan sontokagayaas ayaan rabnaa inaan ku howlgalno arrimahan samafalka ee dhaqaalaha ugu ururinaysaan dadkaasi fatahaaduhu webigu ay barakiciyeen dadka qaar ayaa siyaasadayn kara fikirka maxaad ka odhan lahayd
koley niyow sadaqadu in la siyaasadeeyaba maaha dee waxaan u arkaa un in caawinimo ay tahay halkaasina ayna waxba ku jirin waxaan arkayey gudoomiyaha xisbiga wadani cabdiraxmaan ciro oo ku baaqayay in bulshadu ka qayb qaadato waan arkayey oo de siyaasiyiintii somalilan ayaaba ku baaqayay in howlahaasi laga qayb qaato waa arrimo khayriya uma malaynaya in la siyaasadayn doono waxaana ku kalsoonahay inay dadka somalilan iyo dadka reer awdal ay yihiin dad ku wanaagsan khayrka wax siyaasadayna kuma jabno kuwaasi waxay ahaayeen dhallinyarada ku nool magaalada boorama ee ka qayb qaadanaya gurmadka loo fidinayo dadka ku barakacay fatahaadda webiga shabeelle ee ku nool magaalada beledweyne haashim sheekh cumar good v o e boorama
markanna waxaad kusoo dhawaataan wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha cabdiqaadir maxamed mursal samakaab ayaa nala socodsiinaya
aan ku bilownay kulamo ka tirsan koobka horyaalada yurub ayaa la ciyaaray habeenkii xalay ahaa iyadoo qaar ka mid ah kooxaha waaweynna ay guulo heleen qaarkoodna ay barbaro galeen haddii aan ku hormarno kooxda liverpool ee difaacanaysa koobka haatan loo tartamayo ayaa laba gool iyo hal kaga badisay kooxda kale ee genk liverpool ayaa doonaysa inay muujiso sida ay u tahay kooxda difaacanaysa horyaalnimada yurub waxaa la xusuustaa in horyaalkii hore ee yurub ay tahay liverpool kooxdii ku guulaysatay iyadoo aan loo filaynin xilliyadaasi inkasta oo xilli hore ay tahay in la saadaaliyo kooxda qaadaysa koobka haddana liverpool ayaa ku haminaysa sidii sannadihii kii iyo kii oo kale inay laba koob oo horyaalka yurub ah oo xiriir ah ay ku guulaystaan iyo sidoo kale si la mid ah kooxda real madrid oo iyadu isku xijisay saddex jeer xilligii ay uu watay tababare zidaan oo hadda dib ugu soo laabtay oo ay ku guulaysteen koobka horyaalada yurub kulamada kale ee xalay dhacay ayaa waxaa ka mid ah kooxda barcelona ayaa barbaro ebri ebri ah la gashay kooxda kale ee slavia brook leonel misi iyo kooxdiisa ayaa awoodi waayey iyagoo garoonkooda jooga inay ka guulaystaan kooxda slavia barbarihii barcelona iyo guuldaradii horyaalka ee toddobaadkan ay kala kulmeen kooxda kale ee levante ayaa cadaadiska kusii kordhinaysa tababaraha baarka ernesto valverde oo la rafanaya inuu dib u soo celiyo qaab ciyaareedkii kooxda lagu yaqiinay iyo guulihii xiriirka ahaa ee ay ku gaari jirtay hannaankooda ciyaareed tan iyo intii tababarahan kooxda barcelona la keenay ayaa dadka ciyaaraha falanqeeya waxa ay leeyihiin in uusan ku soo celinin weli hannaankii barcelona inkastoo horyaal ay ku guulaysteen haddana weli waxaa lala yahay kooxdii barcelona ee hal mar oo keliya jaanta isla rogi jirtay weli isla koobka horyaalada yurub ayaan ku jirnaaye kooxda inter milan ayaa guuldarro kala kulantay kooxda brusia dortmond inter milan waxaa looga adkaaday saddex gool iyo labo tababare antonio conte ayaa isbeddel taaban karo ku sameeyey kooxda inter milan iyagoo dhowr kulan hoggaanka u qabtay horyaalka talyaaniga inkastoo juventus oo dhibic ka sarmartay ay kala wareegtay laakiin weli inter milan ayaa cadaadis ku haysa kooxda marwada duqda ah tani intii uu la wareegay antonio conte kooxda inter milan isbeddelka ku yimid ayaa waxaa ka mid a in qaab ciyaareedkii kooxda uu beddelay antonio conte isagoo ku soo celiyey in saddex difaac ay gadaal u ciyaaraan qadka dhexena saddex ayuu isugu keenay labada dhinacna waxaa u kala saaran laba daafac oo laakiin qaab weerar ahaan u ciyaaro iyadoo xagga horena ay hogaaminayaan lotere iyo lukaku kulamada kale ee dhacay waxaa ka mid ah kooxda leon waxa ay saddex iyo hal kaga badisay kooxda benfica halka valencia ay afar iyo hal kaga badisay kooxda liil ciyaarta kale ee xiisaha lahayd ayaa waxa ay tahay kooxda chelsea ayaa barbaro afar iyo afar ah la gashay kooxda ayakis chelsea oo lagu hogaaminayay afar gool iyo gool iyo hal gool ayaa qarka u fuushay in laga badiyo laakiin qaybihii dambe ayay saddex gool oo kale la yimaadeen kooxda ayakis ayaa calaamada casaanka ah laga qaatay taas oo u sahashay in kooxda chelsea ay dib u soo laabasho ka samayso guuldaradii ay ku sigatay dhegaystayaal wararkeennii ciyaarahana waa nageyntaa
halkaad degeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a haatana ku soo dhowaada codka fanaanka xuseen shire iyo waheyskiisii suuleen qasiiman
Thank you.
saasi xuseen share ayaa ku luuqeynaya gabagaba iyo noo ahayd idaacaddeenii duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta dhegaystayaal tan iyo kulan dambe nabadgelyo
Sabah kuat bersih, surga galbahar.